بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار انت كدب عن كسو جرني كتاب كي شرح الأربعين النووية والشيخ ابن عثيمين اسكلها الحديث الخامس والعشرون وعن سوى قارني حديثك شني لواتنات can abi darin radia allahu canhu abu dar waxaa laga wariyey aydan sidoo kale xadiidka hore isagaa wariyey ma ogtahay waxa aydan loo leeyay waa sidaas anna unaasan min asxaabi rasuuli llahi sal ly slama in dad ka mida saxaabadii rasuulka sal ly slam qaaluu ay yidhaahdeen lilnabiyi sal ly slama yaa rasuula allahi rasuulka allow dahaba ahlu dusuuri bilujuuri dadkii maalqabeenka ahaa waxay la tageen ajirradii ajirkii badnaa iyo hawaabkii la helaayey iyagaa gaar u qaatay yusalluuna kamaa nusalli ayagu waa dukadaan sida annagu aan u dukanayno wayasuumuuna kamaa nasuumu waana soomaan sida aan u soomayno wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim xoolihii dheeraadka ahaa ee alla uu siiyey yay saddaqaystaan qaala wuxuu yidhi rasuulku sal ll slama awalaysa qad jacala allaahu lakum maa tasaddaquuna bihi ma waanu alla idiin yeelin wax aad saddaqaysataan wax la-aan maahidiin waay macnaha idinkuna waxaad sadaqaysataan waad haysataan inna bikulli tasbiixatin sadaqa subxaanallahi kastoo aad dhahdaan sadaqaad ku helaysaan ajarkii sadaqada yaad leedihiin wa kulli takbiiratin sadaqa allahu akbar kasta aad dhahdaanna sadaqaad ku leedihiin wa kulli taxmiidatin sadaqa alxamdulilaahi kastoo aad dhahdaanna sadaqaad ku leedihiin wa kulli tahliilatin sadaqa laa ilaaha ila allahu kastoo aad dhahdaanna sadaqaad ku leedihiin oo waa idinkoo sadaqa la baxay wa amrun bilmacruufi sadaqa inaad dadkii macruufka fartaan xaqi iyo wanaaggii sadaqatun waa sadaqa iyaduna wa nahyun can munkarin baatilkii iyo fasaadkii inaad dadka ka rabtaanna waa sadaqo wa fii budci axadikum sadaqa qofkiin inuu ahalkiisii u tago isagoo niyaddiisu ay tahay inuu macnaha indheheedi laabo isaga laftiisuna uu naftiisii maaragtay ka ilaaliyo xaaraantii oo owlaad raadinaya muslimkii anfaca niyooyinka noocaasoo kale wanaagsan hadduuba maaragtay waxa uu samaynayo sadaquu ku leeyahay culamada qaarkood saasay yidhaahdaan macnaha niyaddiisi baa wanaagsan saas sadaqa ugu noqotay qaarkoodna waxay yidhahdeen xataa waxa alla u baneeyay hadduu samaynaayo oo qasadkiisu xataa u yahay inuu shahwadiisa u guto macnaha sadaqay u taha sababta waa wax alle uu xalaaleeyo uu la imaanayo qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuulallahi rasuulka allow ayaatii axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajrun qofkeen ma shahwadiisii buu la imaanayaa oo markaasuu haddana ajir helayaa ilay caado ahaan inuu qofku acmaal saalixa oo weliba xoogaa uu dhib ka maraayo uu sameeyo yay barteen in laga helo ajir iyo thawaab laakiin wax qofka maaragtay naftiisuba ay ku bixinayso oo maaragtay nafti ay kuu jiidayso in haddana la yidhahdo ajir baa ka helaysaa taasay xoogaa la yaabeen markaasay weydiiyeen rasuulka sal ly slam qaala wuxuu yidhi ara-aytum bal ka warrama low wadacaha fii xaraamin haddii uu maaragtay farjigiisa uu xaraam uu u isticmaali lahaa akaana caleyhi wisrun dembi ma saarnaan lahaa ninkaas oo dembi ma ka kasban lahaa weyn fakadaalika arrinkuna waa sidaasoo kale idaa wadacahaa fi lxalaali haddii uu xalaal maaragtay dhigo kaana lahu ajrun ajruko ka helaa rawaahu muslim baa weriye xadiidka sheekh bin uthaymin wuxuu leeyahay naas kale sheegaayo waa dadkii fuqarada ahaa ee aan xoolaha haysanin rasuulka sal l slm waxay ku yidhaahdeen dadkii xoolaha badan haystay ajarkii iyo thawaabkii ayagaa la tegay qasadkooduna maaha xasad iyo inay qadarkii alle ay ka hor imaanayaan laakiin qasadkoodu wuxuu yahay inay helaan acmaal ay awood u leeyihiin oo ay sameeyaan oo u dhigma wax dadkaa xoolaha alla uu siiyey ay helayaanoo markay sadaqo la baxaan ay helayaanoo sawaab ah marka waxa qibto la yidhaahdo yaa jira oo la ogol yahay in qofkii khayrka samaynaayey aad tidhaahdo alla khayrkiisaas oo kale inaan sameynaan jeclaan lahaa haddaan xoolahaasoo kale haysto sadaqaan la bixi lahaa aad tidhaahdo ajir baa laga helaa qibdadu waa wax la ogolyahay meeshan ay yidhaahdeen iyagu waa dukanayaan sidaan u dukanno waa soomayaan sidaan u soonno xoolahooda macnaha ziyaadada oo maarata xaajadooda ka baxsanna way sadaqaysanayaan markay yidhaahdeen waxaa meesha ku jirta marka annagu laakiin wax sadaqaysan mayna yidhaahdeen sababto waxba uma haysanaba sidee marka uga hormari karnaa ama aan ula mid noqon karnaa qasadka marka saxaabadu waa sida ee marnaba ma aha in wixii alla qoray iyo qadarkii alleh ay ka hor imaanayaan ama dadka xoolaha alla uu siiyey ay xasdaayaan taa qalbigooda kuma jirto rasuulka sal marka wuxuu yidhi ma waanu alla idiin yeelin waxaad la baxdaan jawaabtu waxay tahay haa waxay la baxayeen baa hadda marka loo caddeeyey oo wuxuu yidhi marka subxaanallahi kasta waxaad ka helaysaan sadaqo sadaqa idinta takbiir kastana sidoo kale taxmiid kastana sidoo kale laa ilaha illahu kastana waa sidoo kale macruufku markaad fartaana sadaqaad ka helaysaan haddaad aragto qof daacadii aan ku dadaalaynin oo gaboodfal ku jira oo aad maaragtay macruufka aada farto waryaa wanaaggaa samee aad tidhaahdo sadaqay kuu tahay munkarka markaad dadka ka reebtana oo qof munkar maaragtay ku taagan aad aragto aad ka reebto sadaqay kuu tahay marka waxaas la yidhi sadaqay idiin tahay kuwa fuqarada aan waxba haysanin ee xoolaha alla aanu siinin way awoodaan marka shiikhu ardadiisii kulli la hadlaayay wuxuu leeyay idinku wakhtigiinni waxaad ka buuxisaan subxaana allaahi iyo allahu akbar iyo laa ilaaha ila allahu iyo alxamdu lilaahi iyo inaad macruufka fartaan munkarkana reebtaan dhammaan waxaasi waa sadaqooyin nimanka xoolaha alla uu siiyey waxaa suurtagala inay maalin kasta sadaqa la baxaan haddii laakiin sadaqa ay la baxaan dee ma maalinkii oo dhan bay sadaqa ku bixin karaanoo ma maanta dhan bay wax bixinayaan dee xoolahooda waa dhammaanayaanba laakiin subxaanallaahi dadka fuqarada waxay heli karaan in maantaasoo dhan subxaanallahi alxamdulilahi walaa ilaha illah wallahu akbar ay maaragtay ku hadlaayaan inta ay maaragtay faraa'ida dukanayaan iyo moogiye iyo waqtiyada ay nasanayaan moogiye marka waqtigooda way buuxin karaan iyagu taa marka awood baa u leedihiin waay macnuhu markii rasuulku sal ly slam arrinkaa uu u caddeeyey yay ku qanceen laakiin markuu yidhi qofku ahelkiisa hadduu jimaacana sadaqay u tahay iyo waxay yidhaahdeen oo qofkeen mashahwadiisii wuxuu iska jeclaa buu la imaanayaa markaasuu haddana ajirka helayaa marka su-aal bay ka tahay ee iyaduna mucaaradnimo kama aha iyo inay ka hor imaanayaan rasuulka sal slam ee waxay rabaan inay ogaadaan sida arrinkaas uu ku dhacay inay ogaadaanay rabaan oo qofku ahalkiisa ugu tegi karaa oo shahwadiisa ugu gudanayaa haddana laleeyahy ajir baa helaysaa marka qofku waxoogaa waa uu macnaha baciidsan karaa waxaas wax fog bay la noqonaya isaga laakiin rasuulku sal ly slam sida ay taasi ku dhacday yuu u caddeeyey oo wuxuu yidhi bal ka warrama hadduu xaaraan yacnii u isticmaali lahaa farjigiisa dembi ma ka saarnaan lahaa jawaabtu waxay tahay haa dembi baa maaragtay loo qori lahaa oo weliba weyn hadduu xaaraan maaragtay dhigo markaasuu wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam taa waxaa la mid ah hadduu xalaashii maaragtay u isticmaalo ajir buu helayaa marka xalaashii yuu ku kaaftoomoo xaaraantii uga kaaftoomay saasuu ajur ku helo qofkii culimmaduna waxay ku magacaabaan qiyaaskaas qiyaasul cagsi bay yidhaahdaan yacnii kaasu hadduu sugnaado wixii dadkiisa ahaa dadkiisa ku sugnaada macnaha xukunkii la sheegay cagsigiisii yaa wuxuu ku sugnaanayaa asalkii cagsigiisa oo dadkiisii ah waa sida hadda dembiga loogu sugay zinada zinadu marka maxay ka soo horjeedaa wadcigii mubaaxa ahaa yacni isu tegiddii xalaasha ahayd ayay ka soo horjeedaa dembiguna muxuu ka soo horjeedaa sadaqadii buu ka soo horjeedaa marka mid walba midkii kale cagsigiis yaa loo sugay culimmadu waxay yidhahdeen kaas waxaa shabaha xadiidkii rasuulka sal l slam uu yidhi man maata laa yushriku billaahi shay-an dakhala aljannata qofkii dhintaa laakiin aan cibaadada alle wax kale la wadaajinaynin qofkaasi jannadii buu galaa shardigu waa kaas isagoon cibaadada alle wax kale la wadaajinaynin buu dhintay oo towxiidkii ku dadaalaya jannadii buu galaa buu yidhi rasuulku sal slam markaasaa ibnu mascuud wuxuu yidhi xadiidka isagaa wariye waana aquul anna waxaan leeyaha buu yidhi waa qiyaastuu samaynaa ma og tahay man maata yushriku bihi shay-an dakhala annaara qofkii dhinta isagoo alle cibaadadiisa wax kale la wadaajinaya naartii buu galaa marka qiyaasul cagsiga sida saxdaa waa maxay in lagu camal falaayo siday culamadu sheegeen faa'iidooyinka xadiidka laga qaadanayo faa'iidada koowaad waa uu degdegiddii saxaabadu allaha ka raali noqday ay u degdegaayeen camalkii wanaagsanaa way u tartamayeen maxaa yeelay kuwaas u yimid rasuulka sal slm ee ku yidhi nimankii xoolaha lahaa ajirka iyagaa la tegay xasadka ma ahan laakiin waxay raadinayaan in loo furo albaab ay maaragtay ku gaari karaan nimankaas faa'iida labaad waxay tahay in saxaabada rasuulka sal ly slama ay xoolahooda u isticmaali jireen wax ay khayrka helayaan adduunya iyo aakhiraba oo ah inay sadaqo la baxaan faa'iidada saddexaad waxay tahay in camalka badaniga ee qofku uu samaynaayo qofka xoolaha haysta iyo midka faqiirka ahuba ay wada awoodaan sababtoo salaaddii iyo soonkii waxay sheegeen in maaragtay labaduba la imaanayaan oo annaguna waa dukanayna iyaguna dukanayaan iyaguna waa soomayaan sidaan u soomayn iyay yidhaahdeen waxaaba dhici kartaba ninka faqiirka ahaa inuu cibaadaadkii la imaanshadooda uba maaragtay uga awood bato kii wax haystay oo kan wax haysta waxaa dhici karta in xoogaa adduunyadu mashquuliso faa'iidada afaraad waxay tahay in rasuulku sal lla ly slama uu dadkii aan waxba haysanee fuqarada ahaa uu albaab ama albaabo badan oo khayra uu u furay waa marka uu yidhi rasuulku sal ly slama awaleysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquuna bihi ma waana alla idiin yeelin waxaad la baxdaan marka waa la idiin yeelo waay macnuhu hadduu faqiirkii markaas ka fadhiisto balka waran xoololama haysto hadda sadaqa lama baxo cibaadaadkiina ku dadaali maayo waa qof nasiib daro ku dhacday faa'iida shanaad waxay tahay waa in lagu qariro oo lagu sugo qofkii lala hadlaayay waxaanu inkiri karin oo rasuulku sal l slm wuxuu yidhi awaleysa qad jacala allahu lakum maa tasaddaquuna bihi ma waanu alla idiin yeelin waxaad la baxdaan waa idiin yeelo waay macnuhu faa'iida lixaadna waxay tahay waxa rasuulku sal slm uu sheego acmaashaa ah subxaan allah walxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar iyo amr macruuf nahy can munkar iyo acmaashaas la sheegay dhammaan waa sadaqo laakiin sadaqooyinkaas laga hadlay qaarna waa waajib qaarna waajib ma aha qaarna waa wax qofka ka gudbaaya qaarna waa wax qofka ku eg oo aan dhaafsiisnayn subxaan allaahida iyo allahu akbar iyo alxamdu lilaahi iyo laa ilaaha illa allaahu waa sadaqo waa sadaqo dhammaan laakiin waa wax qofka ku kooban waxaa qofka ku kooban laftiisa wuxuu noqon karaa waajibna waa noqon karaa waxaan waajib ahaynna waa imaan karaan meesha oo allahu akbarta qaarna waa waajib allahu akbarta qaarkeed waa waajib qaarna waajib maaha allahu akbarta aad salaada dhexdeeda ku leedahay waa waajib adkaartii maaragta salaada oo marka salaada laga baxo kadib la dhahayo subxaan allahi walxamdulilah allahu akbarna allahu akbarta ku jirtaa waa sunno subxaan allahi iyo laa ilaha illana waa sidoo kale waa marna waajibay noqotaa marna sunnay noqotaa meeshan uu yidhi rasuulku sala alla alay slam macruufkiioo la faro waa sadaqo munkarkiioo la iska reebana waa sadaqo taas iyadu waa waajib laakiin macruufka in la isfaro mar waxay noqotaa waajib oo cayni ah oo qof kastoo awood u leh laga rabo waxaana shardiga macnaha in qof kaleo wixii la imaanaya oo booskiisi buuxinaya aanu jirin marba haddii isaga macnaha yani arrintu fursan weysay oo wax kaloo macruufka faraba aan lahaynin oo asaga shuruudihi ay ku dhamaystiran yihiin marka amar macruuf nahy munkar waxay ku noqonaysaa isaga si gaar ah waajib cayni oo daat ahaantiisa saaran waxaa taa lamida munkarkiio dadka laga reebo marka qaarkood wuxuu noqdaa waajib kifaa'i ah oo qofka awooda ah laakiin meeshii waxaa jooga dad maaragta waxa uu asagu samaynayo oo kale u istaagi kara wuxuu kaloo noqdaa marka munkarkiio dadka laga reebaa sunnuu mararka qaarkood noqdaa ama maaragtay macruufkii oo la faro munkarkii in laga reebo sunnay noqdaan waa marka maaragtay macruuf sunnaa dadkii la faraayo ama laga reebaayo munkar makruuha oon xaaraan gaarsiisnayn waaba hadday hadda sax noqoto in maaragtay munkar lagu sheegi karo wax aan xaaraan ahayn oo makruuhnimo ku siman shiikhu wuxuu leeyahay macruufkii in la isfaro waxaa lama huraan u ah laba shardi oo laba shardi waa in laga helaa shardiga koowaad wuxuu yahay qofka dadka macruufka faraaya inuu yahay qof cilmi u leh waxaan uu farayaa inay macruuf yihiin hadduu jaahil yahay ma bannaana inuu hadlo sababtoo ah haddii uu faro dadkii wuxuu isagu jaahil ka yahay alluuba ku been abuurtayba wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun shirkigii waa ka weyntaaba waa gaalnimo weyn shardiga labaad wuxuu yahay inuu garanaayo qofkan uu wax faraayo inuu macruufkii ka tegey haddaanu cilmi u lahayn inuu macruufkii ka tegey dee ha weydiiyo waxaana taa daliil u ah in nin uu soo galay masjidka iyadoo rasuulka sal l slm uu khudbadaynaayo maalinkii jumcaha markaasaa ninkii iska fadhiistay rasuulku sal l slm wuxuu ku yidhi asallayta ma dukatay waa salaada la yidhaha taxiyatulmasjid moogta markaa masaajidka soo gasho maaha inaad iska fadhiisato waa inaad laba ragcoo sunnaa aad dukato marka weliba labadaas ragco inaanay sahlanayn waxaa daliil u ah inuu rasuulka sal ly slam qofkaa la rabay inuu khudbad dhegeysto oo khudbadii baa waqtigeedii lagu jiraa oo khudbadii baaba socota haddana labadii ragca kama cafin rasuulka sal slm wuxuu yidhi qum fasalli rakcatayni war istaagoo labadii ragco duko watajawaz fiihimaa fududayna oo ha dheeraynin sababtoo hadda maqsuudka loo baahan yaho waqtigiisi la joogaa waa in khudbada dhegeysto haddana labada ragca kama cafin rasuulka sal l slam marka ma aanu dhihin labada ragca duko ilaa uu ka weydiiyey sideedaba horta ma dukato masameya buu yiri marka waxaa lama huraana inaad ogaato qofkan aad macruufka farayso inuu macruufkii ka tegey munkarka la iska reebayana sidoo kale shuruuduu leeyahay oo lama huraana shardiga koowaad waa maxay waa inaad ogaato ood cilmi u leedaha waxaan aad inkiraysaa inay munkar yihiin oo daliil sharciya aad u haysato maaha maarata waxaan waa ila qurxoyn aniga iyo sida dooqeygu itusinayo waa saas ama caadadu waa saas ama qiiro iska kaa gashay iyo caatifo iyo laablakac wixii waa in munkarnimadooda iyo cadda munkarnimadooda wixii waa inay cad yihiin laakiin inaad adigu munkar u aragtay wix munkar ku noqon maayaan oo qofku mararka qaarkood waxaa dhici karta hadduu jaahil yahay wax macruuf aba inuu inkiro u maleeyo inay munkar yihiin shardiga labaadna wuxuu yahay inaad ogaato qofkan aad la hadlayso inuu munkarkii ku dhacay haddaadan cilmi u lahayn inuu munkarkii ku dhacay ma kuu bannaana inaad ka reebto sababtoo ah haddii aad sidaa samayso waxay noqonaysaa arrintaasi degdeg aad degdegtay dadkuna waa ku caynayaan ee waxaa lama huraana inaad cilmi u leedaha waxa qofkaas uu ku dhacay inay munkar yihiin waa inaad ogta tusaaluu sheegay shiikhu wuxuu leeyahy nin baad aragtay magaalada dhexdeeda wax cunaayo wax cabbaaya waana bishii ramadaan kaba soo qaad xataa waxaa dhici karta in masaajidka xaraamka la joogo kacbadii la joogo inaad iska inkirta maaha ee balweydiyi waxaa tiraa waryaahe nima nin musaafiraa tah mase musaafir maahid qofku waxaa dhici karta inuu qof musaafiraya musaafirkana waa u bannaan tahay inuu wax cuno waxna cabo ramadaanka dhexdiisa marka waxaa lama horaan u leeyahay shiikhu inaad ogaato in qofkan aad la hadlayso uu munkarkan ku dhacay inkastoo hadda ahlucilmigu ay yidhaahdaan qofku meelaha tuhmada waa inuu ka fogaado oo dadkii oo wada sooman aanu bannaanka cunno la soo istaagin sababtoo ah calal aqal malihii ku xumaynayaan malaha markay lagugu xumeeyaan hadde xoogaa maaragtay ishkaal baa imaanaya shardiga saddexaad wuxuu yahay in munkarkaa adigu aad inkirayso oo meeshii ka baxaaya aanu maaragtay gaarin oo aanu sabab u noqonin munkar ka weyn in lagu dhaco haddii munkarkii aad inkirayso uu meesha ka baxo laakiin waxa laga dhaxlaya oo laga faa'iidaya ay tahay munkarkii hore ka weyn inkiraadaadu waxay noqonaysaa xaaraan ugu hadda munkar aad inkirtay markaasaa inkiraadaadi waxay noqonaysaa xaaraan sababtoo ah waxaa ka dhashay munkar ka weyn midkii aad zuulinaysa oo qofkii marka wax fududan intaan ka wareejinay yaan wax kasii daran aan gaarsiinay maxaad soo kordhisa marka khasaara uun baad keentay shiikhu wuxuu leeyay masaladan waxaa hoos imaanaya afar qaybood qaybta koowaad waa maxay in inkiraadaas adigu aad inkirtay munkarka uu meesha uga baxo oo kulligiisba la waayo qaybta labaadna waa maxay inuu fududaado oo yaraado ma wada baxaayo laakiin wuu yaraanayaa qayb saddexaadna waa maxay inuu isu bedelo munkar kii adigu aad meesha ka saartay oo kala ah qaybta afaraadna waa maxay inuu isu bedelo munkar ka weyn kii adigu aada inkirayso haddii marka inkiraadda adigu munkarka aada inkirayso ay meeshii ka saarayso munkarkii inkaarkaadu wuxuu noqonayaa inkiriddaadu waajib bay noqonaysaa hadduu fududaanayo munkarkii oo yaraanayana inkiraadaadu iyaduna waajib bay noqonaysaa sababtoo munkarkii in la fududeeyo oo la yareeyo waa arrin waajib ah hadduu isu bedelayo munkarkii mid kii aada zuulisoo kale la mida de marka xoogaa arrinkaas waa arrin fiiro u baahan oo waa maxal tawaquf oo kale camalu leeyahay sheikhu ma inkiraaddaan hormarinaynaa mase inaan iska dhaafnaan hormarinaynaa waxaa dhici kartaa in la rajaxo inkiraaddii sababtoo ah qofku marka axwaashu ay la gedgadoonto oo uu wax ka tago wax kala aado waxaa dhici karta wixii marka inay u fududaadaan waxaa dhici karta marka arrinkii inuu cagsi noqdo oo in la iska dhaafaahi ay fiican tahay oon waxba la inkirin oo inuu ku sugnaado siduu marka hore ahaa ay ka fiican tahay in laga qaado sidaas uu ku sugan yahay sababtoo ah haddii uu caadaysto inuu wax ka tago waxaa dhici karta inuu munkaraad kale kusii dhaco oo wax faa'iida aan la helin laakiin munkarka aan inkirnay hadduu isu bedelaayo wax ka weyn kii hore la inkiray inkaarkaas iyo inkiraadaadu xaaraan bayba isu bedeshaa haddii qof uuna weydiiyo yidhaahdo war cillada bal sheega sababta sheega daliil u sheega qaybahaan afartaa ee aad u qaybiseen munkarka inkiriddiisii bal maaragtay daliilkeeda caddeeya shiikhu wuxuu yidhi waxaan leenahay haddii inkiraaddiisu ay keenayso in munkarkii meesha ka zuulo ka baxo dee inkaarkaasu iyo inkiraadaasu inay waajib tahay waa iska muuqataa oo alla wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa isu kaalmaysta samafalkii iyo alla kacabsigii iyo qowlka alle uu yidhi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri adinka ay idinka mid noqdaan ummad dadkii khayrka ugu yeera oo islaamkii iyo sharaa'icdii alla uu dadka u dejiyey ugu yeera waya'muruuna bilmacruufi macruufka dadkii fara wayanhawna cani ilmunkari munkarkana dadka ka reeba macruufka marka muxuu noqonaa haddii khayrka islaamka lagu fasiray ahlucilmigu waxay leeyihiin waa in rasuulkii la raaco sala alla alay slam iyo diintiisii oo alla xaggii kala yimid munkarkuna waa maxay in alle lagu gaaloobo oo nebi maxamed sal ll ly slam la beeniyo iyo wixii uu alle xaggiisa kala yimid marka xataa jihaadka marka awood loo leeyahay oo hadda jihaadkii saxda ahay oo muslimku uu aqoon jira uu yahay isaga laftiisa wuxuu soo gelayaa inkaarul munkarkaasuu soo gelayaa wa ulaa'ika kuwaas dadka khayrka ugu yeera macruufkana fara munkarkana ka reeba humulmuflixuuna waa kuwa liibaanay oo aakhiro janno gelaya marka culamada qaarkood waxay yidhahdeen haddii lala hadlaayo hadda saxaabadii de mintaas waa bayaaniyo yani kulligiinba waxaad noqotaan dad dadka khayrka ugu yeera macruufkana fara munkarkana maaragta reeba ile rasuulka sal sl iyagaa diinka ka qaadanaya dadkii kale marka waa inay gaarsiiyaan xaq iyo diinkii tabciidiyana waa noqon kartaa oo haddii marka dadkii oo dhan laga wado ilaa qof walba ahi maaragtay macruufka faridiisa iyo munkarka faridiisu uma sahlana inkastoo munkarka iyo macruufkuba laftoodu ay darajaad kala leeyihiinoo waxyaaba waxaa jira munkaraad dadku ay wada yaqaanaan markaa waa inay wada inkiraan macruuf la wada yaqaano waa in la wada faraa laakiin waxyaaba waxaa jira ahlucilmigu ay la gaar yihiin oo cilmi usii baahan taas marka ahlucilmigay saaranta marka dadkii dhexdoodii xataa in laga helo ahlucilmi aayadda culamada qaarkood way ka qaateenoo waxaa loo baahan yahay dad macruufkiina far dad macruufkii garanaya ile markii macnaha macruufka ay garanayaan unbay fari karaan munkarkiina garanaya markaas dadka ka reebayaan haddaan marka cilmila lahayn dee macruufna ma fari kartid munkarna maarata ma reebi kartid marka waajibkaas meeshu maaragtay khalal baa imaanaya waa in marka ummaddii laga helo dad cilmi leh iyo wa qowli nabiy sal l slam qowlkii uu yihi rasuulka sal ly slm waladii nafsii biyadihi lataأmuruna biاlmacruufi watanhawuna can اlmunkari walataأkhuduna calى yadi الظaalimi walatactirunahu cala اlxaqi aطrc wuxuu leeyay rasuulka sal slm waxaan ku dhaartay allihii naftaydu ku jirta gacantiisa macruufkaad dadka faraysaan oo faraysaan munkarkana waad ka reebaysaan oo ka reebaysaan kii daalimka ahana gacantaad ka qabanaysaan oo dulmigaad ka celinaysaan walatactirunahu cala alxaqi xaqi baad ku soo celinaysaan oo baatilka waa inta ka soo leexisaan aad xaqi u soo celinaysaan atran yani celin iyo qabasho aw layadribanna allahu biquluubi bacdikum calaa bacd haddii taa laydinka waayo waxaa imaanaysa in quluubtiinnii laysku dhufto uma layalcanannakum kamaa lacanahum sida ahlu kitaabka loo lacnaday yaa idinkana laydin lacnadaayaa xadiidkaa marka abu daawud iyo tirmidi iyo keyrkood baa wariyey sanadkiisana waxbaa ku jiraa layiri sheikhu marka wuxuu ishaaray waciidkaas ee daran ee xadiidku uu sheegay laakiin lafdigiisa waa idiin keenay waciidka laftiisa wuxuu leeyay shiikhu haddii inkiraadaas munkarka la inkiraayo ay keenayso in munkarkii uu yaraado sababeynta iyo ciladu waxay noqonaysaa in sharta oo la khafiifiyaahi ay waajib tahay waxaa kaloo la dhihi karaa adiladii hadda aan soo akrinay waxay daliil u tahay in munkarkii la khafiifiyaa inay waajib tahay laakiin qofkii hadduu maaragtay u gudbaayo o u wareegayo wax kasii munkarnimo badan munkarka hore awal ku jiray inkiraadda aad ku inkiraysaa iyo kareebidda aad kareebaysaa waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa waxaana daliil u ah alle qowlkiis uu yidhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaahi fayasubu allaha cadwan bigayri cilmin kuwa alla sukadii ay caabudayaan ha caayinina oo fayasubu allaha marka iyagu ay alla caayaan cadwan xadgudub bigayri cilmin cilmi la-aan ay alla ku caayaan waxaa layska reebay in macbuudaadkii gaalada la caayo iyadoo in la caayaaha ay waajib tahay sababtoo ah macbuudaadkoodii iyo waxay caabudayeen marka la caayo maxay keenaysaa inay caayaan allihii ka hufnaa nuqsaan oo dhan marka macbuudaadkood haddaan caayino waxaan sabab u noqonaynaa sheikhu wuxuu leeyahay haddii aan macbuudaadkooda aan caayino de annaga caydeennu waa sax waana xaq laakiin ayagu hadday alla caayaan waxay ku caayeen xadgudub iyo xaqdarro ibnu teymiya waxaa laga sheegay in mar rag saaxiibadiisa ay la socdeen uu soo maray qolo tataarkii ka mid a tataarkuna waxay ahaayeen maaragtay duul markii hore dade gaalo iska ahaayo tacbaan ahaa oo diinlaawayaal ahoo meelahaas barigaas iyay ka yimid oo muslimka dhib weyn u geystay kadibna soo islaamay islaamnimadooduna maaragtay galab galab xataa ay ahayd markaasaa marka qaarkood iyagoo islaam sheeganaya yaa sidii dhaqankii gaaladoo kale u dhaqmaya iyo maaragtay diin xumo fara badan ay ka muuqataa marka qoladaas haddii inay gaalaha sariix ahaayeen iyo inay maaragtay kuwa islaam sheegana ahaayeen kulley waxay u egtaa kuwa islaam sheeganaya sababtoo ah marka leey ma khamrada ay cabaayaan iyo ma u diidid de hadday gaalo yihiin maxaa khamre lagala hadlaya gaalnimadii maaragtay in xaq loogu yeeray noqonaysaa oo soo islaaman la yidhaha maogta marka waxaad moodaa maaragtay wax islaam sheeganaya ay ahaayeen kolley laakiin de dhaqankii gaalada isaga dhaqmaaya marka wuu soo maray khamri cabaayeen iyo fujuur iyo fisqigii ku dhex jireen marka ibnu taymiin waxaa lagu yaqaanaa munkarka wuu inkiri jiray aad buu ugu fiicnaa baabkaas markaasa qofkii la socdaa wuxuu yidhi oo kaalay nimankan aad soo ag martay ee belada ku dhex jira maxaad uga aamustay maxaad munkarkooda u inkiri weyse wuxuu yidhi haddaan kuwan aniga munkarka ku inkiro guryaha dadka intay u galaan yay boobayaan markaas acraaddi xataa iyo cirdigii iyo sharaftii aanay ka badbaadaynin marka inay cirdigii dadka ku dhacaan oo xoolahoodii dhacaan yaa ka dhib badan buu yiri waxay hadda ku sugan yihiin oo inay iska saqraansanaadaan ay maqnaadaan yaan waa dhib yar buu yiri marka waa nin diinka yaqaan buu ahaa oo diin si fiican u fahamsan wuxuu ogaa munkarka uu ka reebaayo inuu meesha keenaayo munkar ka weyn kii hore meesha laga qaaday wax aad u liitay kasii shaqaynayan markaad maaragtay ka celiso munkarkay ku jireen meeshan uu yiri rasuulku sal ly slam jimaaca iyo utegidda maaragtay qofkii inuu ahalkiisa u tegaayo sadaqaa ku jirta sadaqadaas marka qaarkood waajib bay noqotaa marka qaarkoodna sunnay noqotaa hadduu qofku naftiisa sine uga baqaayo haddaanu ahalkiisa u tegin sadaqo waajibay noqotaa haddii laakiin uusan maarata zine isaga baqaynin waa sadaqo mustaxab ah laakiin sideedaba yani qofka ahalkiisu iyo zawjadiisu xaq bay ku leedahay in uu wixii ay u baahnayd ee iyada ku fillaa asagana aan dhibaynin in macnaha laga helo waajibaadkay ka mid tahay maaha wax sunnaa maaha dadka qaarkood waxaa dhici karta inaanay ku baraarugsanayn arrintaa shiikhu wuxuu leeyahay daahirka hadalka rasuulka sal slm fii budca axadikum sadaqa waa in waxaas ay sadaqa yihiin yaanubu qofkuba qasad kale aanu kala hanin oo niyadiisu ha ahaato maarata inuu shahwadiisa ku takaliya oo yaanu ku fikerinba inuu xaaraanta ka joogay sababtoo ah haddii fekerkiisu uu yahay iyo niyadiisu inuu xaaraanti ka joogo le zinadu waa la iska xarimay mogta marka xaaraantinimaas alla uu kaa xarimay haddii niyadaada ku jirto oo aduga joogayso allah kaa xarimay darteed ajir baad ka helaysaa qof taaca la yimid yaad noqonaysaa oo markaa sadaqo waay oo marka xaaraantiibu marka uu maaragtay iska dhaafaya mubaaxna waa ku kaaftoomaya laakiin haddii arrintu ay tahay inuu shahwo gudasho keliya ay ka tahay xadiiska daahirkiisu waa maxay ayada lafteedu waa sadaqo tafsiirna waa laadu leeyahy sheikhu oo weji waa loo helaya wejiyada loo helaya waxaa ka mid ah in qofku uu yahay mid la faray inaanu naftiisa ka reebin wixii ay jecleed haddii waxaas aysan macsi ahayn oo rasuulku sal ll slm wuxuu yidhi inna linafsika calayka xaqaa naftaadu xaq bay kugu leedahay xadiiskii bukhaari iyo muslim ay wariyeen wejiga labaadna waa maxay oo muujinaya inay sadaqo noqonayso xataa haddii shahwo keliya ay ka tahay haddii ahalkiisa uu u tago ahalkiisii buu ixsaan u sameeyey maxaa yeelay haweenta lafteeda shahwadaasaa ku beeran midda ninka ku beeran oo kale siduu isagu maaragtay u jecel yahay iyada iyo iyaduna isaga u jecesha haddii marka uu maaragtay u tago wuxuu noqdaa nin ixsaan sameeyey taasina sadaqay noqotaa faaidada toddobaad ee xadiiska laga faaidaya waxay tahay in saxaabada rasuulka sal ll ly slama aanay ka tegi jirin wax mushkil ah oo xoogaha fahamkiisu uu ku adkaado ilaa hadduu jiraba waxay weydiin jireen rasuulka sal slam inuu caddeeyo oo waa kuwan leh ayaati axadunaa shahwatahu wayakuunu lahu fiiha ajrun qofkeen shahwadiisi buu la imaanayaa iyo wuxuu macaansanayey oo haddana ajir buu ka helayaa waxaad markaa waxaan ogaanaynaa buu leeyahay in wax kasta oo saxaabadu ay ka aamuseen oo aanay weydiin rasuulka sal ll ly slama loona malaynaayo inay diinka ka mid yihiin su-aashaas la weydiinayaa lafteeda bidca ah sababtoo haddii ay diinka alle ka mid yihiin alla wuxuu maaragtay keeni lahaa dad weydiiya si wixii ay caddaadaan in saxaabadu maaragtay waxa daruuriga oo maaragtay ishkaalka uga jiro ay weydiin jireen waxaa daliil u ah markii rasuulku sal ll ly slam uu dajaal ka warramay kii maaragtay isha la-ay ee fitnada badnaay ee dajaal la dhahayey markuu ka sheekeeyey rasuulka sal ly slama wuxuu sheegay in maalinka in maalinkiisu maalinka ugu horreeya ah ee maalmihiisa ka mid a uu sanad la mid yahay xadiiska macnaha lafdigiis wuxuu ahaa waxay weydiiyeen rasuulka sal ly slama maa lubthuhu fi l ardi inta uu dhulka joogaya waa muddo intee la eg markaasuu wuxuu yidhi arbacuuna yowman waa afartan maalmood laakiin de maalmo caadiya maaha yowmun ka sanatin maalin afartankaas ka mid ah wuxuu la mid yahay sanad dhammaystiran labadii laba iyo tobankii bilood oo kale u dhigmaa si uu dheeryahay wa yowmun ka shahrin maalinna wuxuu la mid yahay bil oo kale soddonkii maalmood ayuu la mid yahay wa yowmun ka jumcatin maalinna wuxuu la mid yahay toddoba maalmood wasaa'iru ayaamihi ka ayaamikum maalmihiisa intii ka soo hartana waa un maalmo caadi ah waa de wixii iska afar labaatanka saac iska ahaawa markuu saa yidhi waxay yidhaheen rasuulka allow maalinkaas sanadka lamidka ah ma salaad hal maalin la dukadaa nagu filan oo shan salaadood keliyaan dukanaynaa maadaama maalin lagu sheegay markaasuu wuxuu yidhi laa maya maadaama zamanka uu dheer yahay oo laba iyo toban bilood uu la mid yahay uqdiruu lahu qadrahu yacni qiyaastii sameeya macnaha waa maxay culimmadu waxay leeyihiin fajarkii iyo duhurkii iyo casirkii iyo maqribkii iyo ceshihii dee intii udhexaysa waa la garanaya qiyaasa marka fajarkii ilaa duurkii intii udhexaysa haddii aad joogtaan duurkii dukada duurkii iyo casirkii intii udhexaysa waktigaasoo kale haddaad joogtaanna casirkii dukada sidoo kale maqribkii sidoo kale cishaha marka qiyaastii iyo wixii aad taqaaneen wax ku qiyaasaa laleeyahay marka wax kastoo dadku ay u baahan yihiin ama in rasuulku sal slam uu marka ugu horeysa u caddeeyo iyadoon la weydiin ama inay weydiiyaan ayagu wixii aan rasuulka sal slam ka imaanin oo maaragtay aanu nagu bilaabin asagu oo aan sidoo kalena ahayn jawaab uu ka jawaaba su-aal la weydiiyey waxaas inay wax diin ku saabsan ay yihiin oo calaaqala la diinkii su-aasha aduu aad weydiinaysaa bidci bay noqonaysaa waxbaan sii baarbaarin taa waxaa kamid uu leeyahy shiikhu waxa dadka mutanadiciinta qaarkood ay sameeyaan ee guluwiga xadgudubka waxaa sameynaya iyo takalufka magacyada alle iyo tilmaamaha alle ay waxaas maarata ku sameynayaan ama mararka qaarkood waxyaabihii ku saabsanaa qiyaamaha iyo oo qur-aanka iyo maarata axaadiista lagu sheegay ay maaragtay way weydiinayaan marka waxaan leenahay bidcad la timaadeen sababtoo ah qofka wax weydiinaya waxaa dhici karta inaanu inuu bidco la yimaado rabin laakiin su-aashii baa bidca aan leenaha qofkii wax weydiinayaba yaanaan dhihin waa mubtadic oo camalku wuxuu noqon karaa la samaynayo bidco qofkii samaynayana mubtadic ma noqonaayo sababtoo waa jaahil masalan ama waxbuu ta'wiilsanayaa si kaluu maarata wuxuu fasirtay iyo wax lamid cudurdaar uu yeelan karaa qofka laakiin camalkaasu waa bidco faaidada sideedaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay waxbaridii rasuulka sal sl dadku waxbaraayey siday u qurux badnayd oo uu tusaale masalan u yeelay oo qofkii lala hadlayo uu ku qancaayo marka waxbaridii wanaagsanayd bay taasu ka mid tahay in wixii la dareemayey aad dadka usoo dhoweyso maaragtay arrimo caqli ah aada ku soo dhoweyso marka wax xisi ah yaad dadku u sheegaysaa si arrimo maaragtay caqliya aada ugu caddayso ara-aytum low wadacaha fii xaraamin buu yidhi akaana caleyhi fiiha wisrum yani hadduu masalan farjigiisa xaaraan maaragtay u isticmaali lahaa dembi ma ku lahaan lahaa sidoo kale waxaa lamid ah hadduu xalaal u isticmaalo ajir buu ka helaya faa-ida sagaalaad waxay tahay ee xadiidka laga qaadanayo in qiyaasku uu yahay xujo haddee qiyaaskii muwaafaqada ahaa isagu waaba iska badan yahaba wax ishkaalana kuma jiraan inaad wax wax kale uga qiyaasato oo maarata xukunkii kaas loo yaqaana aad kan maaragtay hadda u baahan xukunka in loo caddeeyo aada u sheegto kaasi waa iska caadi waxaad leeda waxaan waa waajib iyadoo aan uga qiyaas qaadanayno midkaas waxaan waa xaaraan annago uga qiyaas qaadanayna kaas taa marka waxaa lamid ah oo qiyaasulmuwaafaqadii lamid ah qiyaasulcagsigi oo aan haddaa timi soo caddayn isaguna waa saxiix buu leeyahy shiikhu sababta rasuulku sal slam qiyaas cagsi buu hadda sameeyey haddii shahwadii xaaraanta ahaa ay dembi tahay shahwadii xalaasha ahaa waa ajir waa cagsi moogta taasina waa caddaha buu leeyahay faa'iidada tobanaad ee xadiidka laga qaadanaya waxay tahay in xalaashii looga kaafto ama xaaraantii xalaashii waxay ka dhigaysaa wax alle loogu dhowaado iyo sadaqo waxaana daliil u ah hadalkii rasuulka sal ly slama wa fii budci axadikum sadaqa jimaacii uu ahalkiisa jimaacayay qofku sadaqa ayuu ka helaa wallahu muwafiq wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين